إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xero ciidan oo ku taala degmada bardaale ee gobolka baay sargaal ka tirsan qaybta baarista ee dowladda federaalk ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho waxaa saakay la duqeeyey saldhigga askarta dowladda federaalka degmada awdhegle ee shabeellaha hoose askari ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu dilay magaalada garowe ee gobolka nugaal mid ka mid a culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa dadkii ku hanti beelay dabkii dhowaan ka kacay suuqa magaalada hargeysa kula dardaarmay inay sabar muujiyaan maamulka somalilan ayaa isku qabtay cidda la wareegaysa shaqada dib u dhiska suuqa waahayn ee magaalada hargeysa uu dhowaan dab baabi'iyey boqolaal ruuxoo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan in ka badan toban askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xero ciidan oo ku taala degmada bardaale ee gobolka baay warkaas iyo warar kale oo la xiriira sargaal ka tirsan qaybta baarista ee dowladda federaalk oo lagu dilay duleedka magaalada muqdisho iyo ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada askarta shisheeye waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir haddii aynu ku bilowno gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxay tiro madaafiica ku garaaceen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen degmada owdhegle madaafiicda ah ayaa gudaha u gashay halkii ay ciidamada ku sugnaayeen sida ay wararku sheegayaan faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ay u geysteen madaafiicdan ciidamadii lagu garaacay isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada jannaale kaas oo laga maqlaya dhawaaqa rasaasta faahfaahin dheeriya sidoo kale kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkaas dhanka jubbada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya kaas oo ku yaalla deegaanka kulbiyow dhanka gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay ku dileen sargaal ka tirsan dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey cabdulaahi dilka sargaalkan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho sargaalkan ayaa wuxuu si gaara kaga tirsanaa c i d da dhanka kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha ay geysteen weerar madaafiic ah oo maalin ka hor guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen saldhig ciidamada xabashida ethoobiya ka samaysteen degmada bardaale ee gobolka baay dhimashada askarta itoobiyaanka ka soo gaartay weerarkan madaafiicda ah ayaa waxay gaartay ilaa shan askari oo itoobiyaan ah halka dhaawacuna uu gaaray toddoba askari oo itoobiyaan ah sidoo kale wuxuu khasaare soo gaaray xeradii ay ku sugnaayeen waxaana gubtay saddex taandho oo xerada ku taallay iyo sidoo kale laba gaari oo owraal ah waa mahadsan tahay haashim askari ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu dilay magaalada garowe ee gobolka nugaal mahad cubayd ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa sheegayaa in shalay askari ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka puntland lagu dilay magaaladaas dilka askarigan ayaa yimid kadib markii ay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa maamulka puntland waxayna sababtay inuu halkaas ku qurbaxo ma jiraan wax faahfaahina oo laga heliyo sababta keentay dilka askarigan hase ahaatee waxaa dhacday in mararka qaar askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu isku dilaan maanduuriyaha loo yaqaan qaadka ma ahan markii ugu horreysay oo ay sidan oo kale isku dileen askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada hase ahaatee waxaa jira dagaallo badan oo dhexdooda ka dhacay
waa mahadsan tahay mahad mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo dardaaran siiya dadkii ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa hargeysa ayaan idiin soo wadnaa balse markaan maamulka somalilan ayaa isku qabtay cidda la wareegaysa shaqada dib u dhiska suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa uu dhowaan dab xoogan baabi'iyey kulan habeenimadii xalay dhex maray muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan iyo sidoo kale golaha deegaanka hargeysa ayaa lagu kala kacay kadib markii biixi iyo kooxdiisa ay soo jeediyeen in iyagu ay maamulayaan howsha dib u dhiska suuqa waaheyn dhanka kale golaha deegaanka uu hogaaminayo maayirka magaalada hargeysa mooge ayaa iyaguna sheegay in iyagu sharci ahaan ay leeyihiin dib u dhiska suuqa hargeysa khilaaf soo kala dhexgalee labada dhinac ayaana kulanka lagu kala kacay wuxuuna biixi doonayay in madaxtooyadiisa ay howshu qaadato halka maayir mooge iyo xildhibaano isaga la socdana ay arrintaa ka biyo diideen mid ka mid a culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa dadkii ku hantibeelay dabkii dhowaan ka kacay suuqa magaaladaas kula dardaarmay inay sabar muujiyaan maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid a culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dabkii weynaa ee baabi'iyey suuqii magaalada hargeysa sheekha ayaa ugu horreyn dadkii ay musiibada ku dhacday uga tacsiyeeyey dhibkii soo gaaray ilaahay fii suurati albaqara wuxuu inagu yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wanaqsin min alamwaali waalanfusi waalthamaraat wabashir alsaabiriin aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum almuhtaduun walaalaha muslimiinta ah ee dhibaabahaas gaadhay idinka keliya idinkuma dhicin maalka waynu wada leenahay hantida waynu wada leenahay nafta waynu wada leenahay saasaynu walaalo ku nahay oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay muslimku inuu ka damqado walaalka kale ee muslimka ah dhibaabihiisa markaa dhibta soo gaadhay hantidii ku gubatay suuqa waaheen ee hargeysa ruux kastaoo muslima hanti ka luntay weeye ruux kastaoo muslima maal ka dhaqan ka gubtay weeye sidoo kale waxa uu kula dardaarmay inay sabar muujiyaan islamarkaana ay heli doonaan beddelka hantidii ka baaba'day haddii ay sabraan marka walaalaha hantida noo hayay hantida waa noo hayseen intaa ka cunaysaan mooye inta kalena waan idinla lahayn waxaan idin leenahay sabirka hawaayina sabirka hawaayina ilaahii idin soo geliyey waa joogaa waanu idna eegayaa waxaa keliyahoo idna soo celinaya inaynu nidhaahno innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun haddaynu sidaa ku celcelinno ilaahay subxaana wa tacaala waynoo naxariisan raxmaddiisaynu heli ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum almuhtaduun ilaahay raxmaddiisa ay nooga dambayn doontaa ilaahay raalli ahaanshihiisaynu ku kasban doonnaa hidaayana waan ka heli doonnaa inna maca alcusri yusraa ha quusannina laa taqnatuu min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusannina ilaahay maalkaa idin soo geliyey maantana waa jira waa joogaa ilaahayna waa idiin siyaadin doonaa haddaad sabirtaan sabra sabra sabra oo ha niyad jabina dadaalkana kordhiya dhowaan ayay ahayd markii dab xoogan uu ka kacay suuqa weyn ee magaalada hargeysa kaasoo gebi ahaanba baabi'iyey suuqa hanti fara badanna ay halkaasi ku gubatay warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan boqolaal ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya tobanaan ruux ayaa mar kale ku haftay biyaha kala qaybiya waddamada talyaaniga iyo liibiya arrinkaas oo sare u sii qaaday halaagga dadka afrikaanka ah ee usii gaaraya tahriibka ugu yaraan boqol ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday biyaha badda mediteraneanka sida ay soo tabisay hay-adda sheegata dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn dooni ay la socdeen boqol ruux oo ka baxday dalka liibiya ayaa qalibantay waxaana lagu guulaystay soo badbaadinta afar ruux oo keliya sida ay hay-ad u sheegtay dalka liibiya iyo tuunis ayaa ah meelaha ugu badan ee tahriibayaasha afrikaanka ha igu gudbaan qaaradda yurub iyagoo aan u aabayeelin halista ay naftooda gelinayaan warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa balse aan dib idiin xusuusiyo qodobada wararkayaga saaka ugu waaweynaa waxaana ka mid ah in ka badan toban askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xero ciidan oo ku taala degmada bardaale ee gobolka baay shan askari ayaa ku dhintay duqeynta toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen gubashadana waa saddex teendho iyo laba gaari oo uuraal ah sarkaal ka tirsan qaybta baarista ee dowladda federaalk ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho waxaa saakeela duqeeyay saldhigga askarta dowladda federaalk degmada awdheegle ee shabeellaha hoose askari ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu dilay magaalada garowe ee gobolka nugaal mid ka mid a culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa dadkii ku hanti beelay dabkii dhowaan ka kacay suuqa magaaladaas kula dardaarmay inay sabar muujiyaan qodobadii saaka warka subaxnimo oo aan dib idinkugu celinaya dhegaystayaal waa inaga intaa